culimada ku nool gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar ayaa kuwa door muhiima ka qaatay joojinta waxyaabaha dhibaatada ku ah bulshada iyo diinta islaamka oo ay ka mid tahay maanduuriyaha isticmaalka braha bulshada ah ee dhanka qaldan gudniinka fircooniga iyo waxyaabaha kale ee bulshada dhibaatayn kara macalin cabdinuur khayr jimcaale oo ka mid ah culimaadudiinka ku nool magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey doorka ay culimmadu ka qaataan jihaynta bulshada ee dhanka wanaagsan doorka culummada ay maaragtay ay ka qaadanayaan way fara badan yihiin laakiin dhinacan wasaaradda awqaafta armaadiinta waxay maaragtay dadaal ka samaysay suu keenista culamaa udiinka iyo maaragtay in ay maaragtay horumar ay maaragtay ka sameeyaan xagga diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda marka maasha allah waa kaasi maaragtay markii ay ku guuleysatay wasaaradda awqaafta arrimaha diinta arrimahaas kadib waxaa soo waxaa curtay culimmadii in maaragtay majmac ay samaystaan culimmadii in maaragtay kulmo badan ay samaystaan oo maaragtay looga hadlayo arrimaha diinta barnaamijyo badan oo maaragtay la qabteen oo iska jiraan oo culimmada ay qabteen hadday ahaa lahaayeen khudbooyinka masaajidada ka baxa oo maaragtay laga dhigo af soomaali laga dhigo ama maaragtay khudbada maalinta jimcada ah ama ha laga hormariyo khudbada af soomaali ahaan ha loogu hormariyo ama khudbada gudaheeda maaragtay qeybta hormaro qeybta labaad in af soomaali laga dhigo iyo maaragtay nashrinta islaamka oo maaragtay nashrinta diinta islaamka oo muxaadaraad iyo maaragtay muxuu ahaaye qeyb badan maaragtay u qeybsanto oo laga qeyb qaato ayaa maaragtay laga qabtaa qeybahan kale oo xumaantan hadda waxaweye waa iska jiraan dadka qaar qaar maaragtay xumaan faafiyo marka hadba qofka wanaagga hadduu u jeestana maaragtay maasha allah jir uu ka helayaa haddii xumaan uu isticmaalo xumaan uu faafiyana dembigeeda ayuu leeyahay meelaha bulshada reer jowhar iyo shariica islaamka iyo ku dhaqankeeda in ay ku dadaalaan maadaama ay baryahan iska jiraan muxuu ahaye anshax xumo oo maaragtay muxuu ahaye dadka qaar ay maaragtay sameynayaan ilaa maanta heer ay joogto anshax xumada in la yidhaahdo muxuu ahaye kaalimo ayaa lagu bixinaya si qof macnaha qur-aanku tartamaya oo kale ama maaragtay cilmigii qof ku tartamaya oo kale in anshaxumadii ay maaragtay baryahan leeyahay kaalmo ayaa lagu galayaa marka waxaan leeyahay maaragtay in anshaxumadaasi si lagu soo hortegi lahaa in maaragtay bulshada reer jowhar ay ka qayb qaato culummada soomaaliyeed ayaa kaalin mugya miisaan leh ka qaataa in bulshada laga wacyigeliyo waxyaabaha khatarta ku ah diinta islaamka iyo dhaqankeena suuban